waliba maalmo weli hadhaafay dagaallo xoogan ku dhicina deegaanka balisooyaale ee waqooyiga gobolka galgaduud kaasoo jeesiday khasaare naskajara dhimashiya dhaawac dad badanna minateedii oo ku bogta halintaasna iyo aqabadka nagati nololo bulshada si lambaaji dhiigga dadka walaalo deedaha ee weliba maamulka galmudug usoo ku guuleysaday in xabada ruujin rasmi uu soo shaldhax dhiga maleeshiyaadka beelo dhowrka maalmood ah toddobaadkan ka dagaalamay waqooyiga gobolka galgaduuda waxaana ku mid ah odayaalka dhaqanka lamada beelood ee dagaalamaasi ah dhawaayana xabada roojinta islamarkaana qaadana nabadintii laga wada shaqeeyaa waxaan soo dhoweynaynaa nabadda aad baan u soo dhoweynaynaa marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waan soo dhoweynaynaa anoo ku hadlaaya afkii maxamed ammaan reer ilaah waa tukaday buu yihi waana iga dhab waa naga dhab nabaddu dhabna waa nagu ahaan jirtay intaas intaasaan ku soo dhoweynayaa waxaan la shaqaynaynaa ciidamada waxaan la shaqaynaynaa maamulka waxaan la shaqaynaynaa madaxweynaha intaasba waa ballan qaadaynaa inaan la shaqayno soona dhoweyn baaqaynaa nabad ilaahay baa wax ku baaqi waxaan ku baaqaynaa xabad joojin waxaan ku baaqaynaa inaan ree xaaji suleebaan u soo qaadnay inay nabadda ka shaqeeyaan nabaddana qaataan xabad joojinta dowladdu ay ku dhawaaqday midda federaalka iyo midda statetka labadabana ay aqbalaan annakuna aan u qaadnay waxaan haddii ilaahay idmo intii odagii iga horreeyey uu qaaday ayaan aniguna la qaaday dhinihii kale walibaa kulanka ku hadalay hano kumid ee golaha wasiirada galmudug iyoona sheegeen in dagaaladan yo iin hano deegaankaasin diidi in horumar usudeera welina yoon ka baaqayna dadka dagaalama intii nabadiyo qaadana
ilaahay baanu ku mahadinaynaa dagaalkii nasiib darrada ahaa ee halkan ka dhacay ee dadka ehelka ah walaalaha ah dhex maray inaannu ku guulaysanno in dagaalkaas xabaddii la joojiyo in ciidamadii la kala qaado in ciidamada amnigu la wareegaan dhammaan xuduudihii shaqaaqooyinku ka jireen labada beelood ee meeshaan deggan ee sidai hadda wasiiradii kale iyo odayaashii igu horreeyey sheegeen ee afartanka sano labadaas geed dhexdooda isku xasuuqaya waxaan leeyahay tolow dagaal sidiisaba afar abaalmarin ayuu leeyahay wuxuu leeyahay naf hor leh oo gooda iyo maal burbura wuxuu leeyahay dhaqaale burbura wuxuu leeyahay mustaqbalka dhallinyarada maanta joogta iyo cunuga maanta dhalaya mustaqbalkiisa oo dhuma iyo cadow shisheeye oo idinkaga faa'idaysta isdilkiinna iyo dhimashadiinna wax kale oo faa'iidaa oo dagaal sokeeye iyo dad walaalaha ay leeyihiin maalayaalow adduunyada intii la soo joogay waa la isdilaya khaasatan muddo wakhti dheer dadka halkaana waa isdilayeen wax guula oo ay ka gaareen iyo qof caawale anaa inta guul ka gaaray ma ana arag shalagale markii halkaasdagale marka halkaas iskugu nimida laba nim oo labadii dhinac ah inta isgartiyo shalagale maxaa u carareed halkaasoodii sii ordaaye suuri aduu xabadda markaan kuusoo rido maxaad u galgala turisada nin dhintay horta halkaasay ku dambeehayda markii la is arkana saasaa loo wada hadla marka kalena waa la isdilayaa wax ka soo kordhaya oo qiimaa ma jirto kulankan kuridii waliba lakabalama intii wada xaajood rasmi elaniskukooy silan xaliya mashaqadii ku dhiiday waqooyiga gobolka galgaduuda